Qofba waa i heesaa ilayn meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qofba waa i heesaa ilayn meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli
asalaamu laahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isna ee magaalada jowhar
qofba waa i heesaa qofba waa i heesaa ilayn meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qofba waa i heesaa ilayn meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha toddobaad ee luulyo sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda snaaya magaalada jowhar mawjad f m ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magahartis barnaamijka waayaha nolosha waa barnaamij dadka ay kusoo gudbiyaan waayahooda nololeed xusuustooda caruurnimo heerarkooda waxbarasho taariikhdooda waxyaabihii ay soo mareen yaraantooda iyo sidoo kale caqabadaha ay la kulmeen xiriirka ka dhexeeya waalidiintooda iyo sidoo kale waayo aragnimadooda intii ay yaraayeen waxyaabihii ay soo mareen toddobaad walba qof ayaan ku martiqaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah maxamed dhuux xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar ee caasimadda hirshabeelle maxamed sida caadadaheed waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa xusuustiisa caruurnimo iyo xiriirkiisa waxbarasho maxamed kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaaya marka hore marka xigtana waa kuma maxamed halkee ayuu ku dhashay halkeese ayuu ku barbaaray waa ku dhowaahay magacayga waxaa waaye waa maxamed dhuux xuseen ee ku dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee kusoo barbaaray magaalada beledweyne heerkiisa waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare kusoo qaatay magaalada beledweyne iskuul beledweyne primary and secondary school ee kusoo waxbartay heerkiisa jaamacadaha magaalada muqdisho ee heerkiisa jaamacadeed ee kuliyaddeeda waa kuliyadda qalinka iyo caafimaadka guud ku nool hadda magaalada jowhar
waagarta dhuux taariikhdaada koobanaa noo sheegtay waxaa noogu warbixisaa waa soo hana qaatay dabcan waxaa bilowday inaa barato dugsiga qur-aanka kariimka dugsiga lagu geeyey bal nooga sheekay dugsiga qur-aanka bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn markii aan soo hanan qaaday waxaa la geeyey dugsiga qur-aanka oo ku yila magaalada beledweyne dugsi qaab kuleej camal u diyaarsanaay macalinkayga ilaahay xafido waxaa la dhahaa macalin saalax halkaasaan qur-aanka ku bartay markaan qur-aanka ku bartay kabacdii waxaa waaye waxaan galay bareefad si aan u barto maadooyinka santifiga iyo luuqadda carabiga kabacdii waxaa waaye haddana bareefad kalean sii galay oo luuqadda ingiliishka ah kabacdii iskuulkayga hoose aan bilaabay adiga labada kun toban iyo saddexdii anigaa macalin ahayba oo iskuul macalinka ahay marka halkaasaan aan kasoo bilaabay kabacdii waxaa waaye labada kun toban iyo afartii toban iyo shantii waxaan ka qalinjibiyey iskuulkaygii sare kabacdii sidaasaa xamar kusoo galay waan usoo noqon doonaa iskuulka dugsiga yaa ka xasuustaa ardadii isku dugsiga aheeden wallaahi niyo ardadii waxaan ka xasuustaa tiim fara badanay ahaayeen waxaa ka mid ah nin hadda maanta xildhibaan noqday oo xildhibaan stateka ah oo cabdifataax la dhaho xildhibaankayga ah waxaan kaloo ka xasuustaa tiim kale waxaa waaye qaar dhaqaatiira iska noqdeen qaar ardayay noqdeen yar cismaan saalax la dhaha isagana sarkaal noqday waa xasuustaa tiim waddanka waa ka baxeen qaar waa dhinteen marka xasuuso badan ay ugu leedahay dugsigii qur-aanka kariimka inkastoo aan hadda in badan aan moogaho badana aan dadkii aan wejiga ka garan karin laakiin intii kalowska isku ahayn waa xasuustaa
kadib dugsigii qur-aanka waa ka qalin jebisay waxaa loo gudbay heer inaad barato iskuulka ama maadiga goorma bilowday waxbarashada maadiga waxbarashada maadiga labada kun iyo lixdii aan bilaabay labada kun iyo lixdii aan bilaabay intaas waa iskaga dhex jiray aday heerba heerkeeda kale aan ku dhex jiray badanaa bareefadyaha la iska diyaari jiray xilligaas kabacdiya waxaan usii gudbay iskuul weyn marka haddii aan usii gudbay labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaalkii dugsigeyga hoose dhexe aan dhiganayay ilaa afar iyo tobankiina waa hawaaye waa soo qalinjibin ilaa shan iyo tobankii marka xilligaa aan iskuulka dhiganayay waxaa waaye waxaan ahayn waa la tartami jiray waxaa lagu tartami jiray luuqadda ingiliishka barashadeeda waxaa la qaadan jiray conversation wada sheekaysi waxaa la isxifaalay jiray waxaa kaloo la sameey jiray in qofka qofka kale oo micnaha uu ataagareeyo oo uu hadallo kulul uu kula hadlo marka waa xasuusa ay leedahay waxyaabo aan hadda aan la dhihi karin wax layskula hadli jiray waa layswaabsi jiray ingiriis qaylaa ka dhici jirta mafaate marka xasuus gooniyo ay aad waqtigeyga dhallinyaronimada waxaa arkaaya waxaan xasuustaa luuqadda ingiliishka anigoo dhiganayo gabar hadda ayadana digtooreysa oo widaad ah la dhahaa in erey ingiriis inta lay diyaariyey caay lay dhahay kab ay madaxa ii gelisa waa xasuustaa waa xasuustaa xilligeygii ayadana xasuusay ugu leedahay gabadhii hadda waa intaa ka salaama ayadana waa waa joogtaa marka waxyaabo badan xasuus badan aan ku leeyahay waxaan xasuustaa nin saaxiibkey asagana in ingiliish fara badan intaan ku waalay carabi oo ku hadlay xasuus ayay tahay ayadana marka xilligeygii waxaa waaye waxbarashada marxalado kala duwan aan soo maray inkastoo xilli waddanka oo colaad ku jiray magaalada etoobiyaan ay joogeen magaalada lix saac ay furmaysay webiga doon looga gudbaayay magaalada ay kala xiranta buundooyinka halbowlaha ah maalinba maalin ka dambeyso qof aad jeceshahay la dilaayo marka alxamdulilah waxaa waaye markii dambe waa niman hiil walaal dhaha noo imaaday oo jabuutiyaan ah kabacdiyaa xoogaa nafisnay heerkayna waxbarashada caadiya iska ahay inkastoo layska xifaaltami jiray oo ciyaalka xaafadaha iyo oon badanaa dhallinyaronimo loo ahay waxaas marka alxamdulilah waa xasuuso badan ay igu leedahay
marxaladaas isbedelka ah hadba dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare maxaa dareemaysay marba markaa uniformka aa bedelaysay walaahi xasuus xasuus weyn ay ugu lahayd waxaa dhacday xilligii labada kun xilligii aan foonfoorka aan foonfoorka aan noqonaynay nin saaxiibkey oo badanaa mobeel aan qaadanin mobeel loo soo gaday mobeelka caashi inuu ahaayo umalayna marka ciidna waa nagu soo dhoweed ninkii ninkii mobeelkii waxaa looga qaatay qoryaha fay dhaha arsenalka daara aa lagu qabtay mobeelkii sidaa looga qaatay xilligaas ninkaas igu galaasu ahay asiga foonfoorka aan ahay maadaama aan stage kale aan galaay marka mar xalad kasta waa iiga duwaneed markii aan dharka bedelayo dharkii jaallaha markaa iska dhigaayo markii haddana dharka kaloo cadayska u gudbaayo markasta macnaha habka qaangaarnimadeyda ay muujinaysa inaan xogaa nin weyn sii noqonayo oo heer jaamacadeed aan u socdo tiim dhib badanaa iskuulka jiray oon asxaab wada ahayn oo isla falaadi jirnay maalin kasta bannaanka aan wada taagnaa jirnay xasuus weynay ugu lahayd laakiin waxaa iga xasuus badan ninkii saaxiibkii ahaay oo mobeelka soo gatay caliyaa la dhahay mobeelkii qoroga ciidda looga qaatay ninkaasa iyagooda xasuusta badneed oo xataa maalintii imaawaayo iskuulka si uu annaga aan ugu shactiraysano oo ugu baqay marka xaaladda waa saas ah
dabcan waxaa soo kuu soo idlaatay waxbarashadii dugsiga sare thanawiga waxaa usoo gudubtay heer jaamacadeed marka had maa bilowday ayadana jaamacadda jaamacadda waxaa bilaabay labada kun toban iyo afartii toban iyo shantii toban iyo shantii caado u bilaabay heerkayga jaamacadda marxalad kalean galay waa fahmi kartaa nin gobolka imaaday gurigii hooyadiis aan joogin fimil ku soo degtay halkaas ka ambaqaadayay ambaqaadkiisa geediga halkaas ka bilaabay sometimes laga yaabay inuu kasoo lugeeyo magaalada xaafadda madiina degnaay degmadooda jir jaamacadda waxay ku tiila areadaas k b b sheecali suufi sometimes waxaa arkaysaa financial problem xaggeeda dhaqaale xaggeeda inay ku qabato marsey biyana kasoo lugeyn mar maba kala taqaanid mar baabuurka ku qaada arkaysaa bakaara asoo ku geeyey meeshii lagu degaya aqoowayne marka sanadka ugu horreysay xaalad adag oo i ahay maxaa yeele qofka gobolka ka imaaday ma fahmi kariyo xamar marka waxaa dhacday gurigeyga iyadoo la gaarin soo degay in badan saybiyaan anaa kusoo lugay waa arkay marka xaaladaas igu badnaad yaa kaa caawinaya dhanka waxbarashada niyahu khayralaha siiyo waxaa iga caawinayay femil ilma adeer aan nahay iyo gabar aa abto ahay labadaasaa iga caawinayay jaamacadda iyo transportationka iyo nolosheyda ayagaa bixi jiray sidoo kale waxaa la joogay gabar adeerkee dhalay inkastoo markii dambe aan xoogaa kala tagnay oon kala dhammaanay oo aniga isku filnaasho aan gaaray marka ayadana aadaa ugu mahadcelina intaa ka salaamaa walaashii waaye marka familkaas iga caawi jiray
rajo ma jirtaa ama riyo yaraantaada aa lahayd oo aa ku taami jirtay mase ku guulaysatay riyadaas
walaahi horta niyahow riya waa lahay aad waxaan u jeclaa inaan sistemka dowladda aan ka mid noqdo oo politician aan noqdo riyadiina insha allah ilaa hadda inay ii rumowdaa jeclaha laakiin qaybo ka mida waa ii rumoobeen
xusuustaada caruurnimo yaraantaada maxaa ka xasuustaa ciyaariyaa ciyaari jirtay walaahi niyo xasuusteyda waxaa waaye yaraanimadeydii webiga la geli jiray waa xasuustaa macalinka webiga naga soo dabageli jiray in webiga laga gudbo cambi isaameed lasoo xado cambihii adoo wata haddana lagu soo qabto waa xasuustaa waxaan xasuustaa in anigoo yar xataa kuwa tubaaka isiiyaan matag a ku waashe waa xasuus ayadana goonida ii tahay oo dhulka madaxa inaan ku socdaa umaleeyahay maalinkaas tubaakadan baalbaalka la dhahmiya maaqaana ay isiiyeen marka xasuuso badan ee ugu leedahay xilligaa ilmaha ahay aad iyo aad
dhuux yaraantiisii qof dhib badan mu ahaa mise qof degan u ahaa saaxiibow mana dhib badnayn mana deganayn adiga uun xaalad oo waxaan iskaga jiray oo dhexdhexaad ah laakiin waxaa waaye marxaladda ah hadba ku jira maaragtay iyo tiimkayga aan jiwiga ay ku jiraan la markas ku jiri jiray haddaan jiwi deganaana aan asxaabteyda igula jiraan asxaabtaasaan kula dhaqmi jiray laakiin nin dhib badan oo dadka abuus gareeyo ma ahayn ciyaal shaleemaha iska aay jiray mararka qaar shaleemooyinka iska fiirsi jiray dugsiga intaa u gambiyey shaleemo waa aaday waalidka waa ku dilaayiin marka waa marxalado badanaa soo maray
ka waran xiriirka adiga ka dhuux ahaan idinka dhexeeya adigii waalidiintaada wallahi niyahow xiriirka allah u naxariisto aniga aabbahay xiriirkiisa aad aa iskugu fiicnayn in iska masaakiina oo qalbi wanaagsan oo ahay xoogaa maamada hooyadaya kulayl aheed oo badanaana tumi jirtay laakiin odayga iska baari oo ahay marka haddii xataa dugsiga u gambina dhanka aabbaha lagu faki jiray waka
xusuusaha kale maxaad noo sheegi kartaa oo caruurta ay ciyaaraan adiga ka qaybgeli jirtay walaa niyo banooniga waa jeclaa jiray kubadda waa jeclaa jiray inkastoo niyaho xilliga kubaddii macalinkiiba xilligaas macalinka macallimiinta waxay samayn jireen garoomakay ka raadi jireen ardada marka waxaa waaye sportiskaasa aad u jeclaay ciyaal magaala iska ahay magaalada beledweyne weligay shan kilomitr kagama bixin bannaanka kagama bixin marka waa kaasa
waayahay waayo aragnimadaada intaad yareed maxaa la yaab ah maxaa muruga ah maxaa farxadda oo aad la kulantay
wallaahi saaxiibow intaan yaraay murug horta aan xasuusto ma jirto intaan yaraay wax muruga ah hadda aan xasuusto ma jirto laakiin waxaa waaye waa markaan xoogaa soo roonaaday murugyo kala duwan waa arkay sida dad aan jeclahay oo horteyda ku dhintoo kale waan soo arkay hadda ugu dambeysna walaalkaya inta joohartaan iiga tagayaa weyg markuu iga maqnaa beledweyne lagu dilay marka murugo badan waa dareemay waxaa iigu sii murugo badneed maalinkii oo aabbahay dhintoo kale xasuusay igu ahayd ayadana marka wixii ka dambeeyey waa jawigeyga waa iska saxmeeyey caadi aan iska ahay adduunku waxaan la yaab aan la arkayn ma jirto yaa haddaad joogto waxaa waaye waxyaabo badan oo kaa yaabiyaa arkaysaa waxaa arkaysaa qof adiga aada isxaan u samaynaysay oo ku abuusgareeya xataa waa arkaysaa marka adduunka dhan waxaa waaye waa marxalado kala duwan uu leeyahay aniga waa iska faraxsanahay mar walbo qof iska faraxsan oo qalbigiisa furan yahay uqdad aqoonin soomaalida dhan ay u siman tahay nin qabiil a ahayn nin qaran ah a ah marka farxaddeyda waa joogto
noloshaada yaraantaada qof saameyn kugu lahaa ma jiraa
niyo qof saameyn igu lahaay waa jiriyey aad u saameyn igu lahaay waa qof aan aad u jeclahay ahayd laakiin waqtiga iyo waayahana kala geeyey waa calaf iskuma yeelan ha anu aad u yeel isla soconay ha waxaa isku waynay fimilkeedii oo qarax ku dhintay ayadii xoogaa waddankii joogi waysay sidaasa isku waynay
gabagabadii jiilka soo koraya ee aad ku da'deen xilligan maxaa ku dardaarmi lahayd niyoo dhallinyarada soo korayso waxaan ku dardaarmi lahaay horta lambar one inay qabyaaladda iska dhaafaan ee ilaahay ay ka baqaan ee aqoontooda iyo waxay barteen ay ka waxyeelaan shaqa- shaqa lahaana ka jirta laakiin insha allah uun waxaa waaye dowlad xun dowlad la-aanay dhaantaa dhallinyarada shaqo waa iska helayin insha allah ha dulqaataana leh dhallinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa inay wadankooda aaminaan qarankooda u shaqeeyaan marxaladaha kala duwan oo nidaamka dowliga ay u shaqeeyaan hore ay u socdaan intaasaan kula dardaarmi lahay ee beerahooda tabcadaan xoolahooda dhaqdaan intaasaan kula dardaarmi lahay qabyaaladana iska dhaafaan Ah.
qofba waa ihiisaa qofba waa ihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa ihiisaa ilayn guud ahaan intaasina kusoo afmeeraynaa barnaamijka oyaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa maxamed dhuux xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
qofba waa ihiisaa qofba waa ihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa ihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
maye maye iwad sheeka